waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
hal mida aanu ka digaaya wixii aan diidanayn inuu sifo sharciya yeesho taas puntland ma aqbalayso laakiin puntland waxay diyaar u tahay sida nidaamyada hore uu mari jiray in isteediyada iyo dowladda dhexe miiska wadahadalka yimaadaan oo is-afgarad siyaasadeed laga gaaro marxaladda soo socota haddii lagu guulaysan waayo de waaba waa muuqataayo dee waa sanadkii ugu dambeeyey wixii la rabay in la qabto lama soo qaban in badanoo ka mid ah dastuurkii waxaa ugu weyn dibu eegista dastuurka guddi madax bannaan oo qayb ka mida xukuumaddu intay soo jeediso baarlamaankuna ansixinayo iyo dowlad kasta oo xubin ka ah xubin ay ku leedahay ayaa loo egmada inay dib u eegaan ilaa iyo hadda xubnahaas kama mid aha guddiga madax bannaan shaqada dibu eegidda guddiga madax bannaan meel uu jiraba lama yaqaan arrintii dibu eegidda cabdi qaydiib oo aqalka saraa iyo kuwa aqalka hoosaaba wataba maalmo iyadaa adfakeedu ah marka waxaaba khaldanba procedureka dib loogu eegaayay marka wax badan oo arintaas ah ayaa dabcan ee caqabadaha jira ka mid ah puntland iyadana runtii dee kaalinta ay ku lahayd inay qaadatay inay qaadan waa su-aal laga odhan karo laakiin anigu waxaan qabaa arinta nidaamka doorasho ee soo socda wuxuu u muuqanayaa in la aado moodal lagu geli doono in laga wada hadlo laakiin waxaan leeyahay xeeraa la ansixinayaa xeer waa xeer joogto noqda oo nidaam siyaasadeed ku salaysan laakiin moodalka puntland shaqay ka wadaa waa diyaarisa options bay leedahay waxay ka leedahay istraatiijiyada negotiationka markii miiska laysku tago ayay kaalinta ay qaadan doonta la arki doonaa laakiin kama hordhacay bismi illahi raxmaan raxiim maxaa laga yeelayaa doorashada soo socota maadaama sharcigii la rabo in la ansixiyo internationalku ay leeyihiin qof iyo cod dabcan arrimaha dalka dadka soomaaliyeed u taallaa horta go-aankooda dowladaha iyo hay-adaha weliba u n-ka iyo african unionka iyo eagad iyo dadka bartnerka aan nahayna oo dhaqaalaha dalkan uu ku socdo qeybka ah way way kala taliyaan soomaaliya sida ugu wanaagsan ay danahooda u qabsan doonaan laakiin go-aanka cidda laga sugaayo waa dadka soomaaliyeed waxay la tahay puntland waxaan idhi ma rabno annaga go-aan gaar noo ah inaan dhahno go-aankeenna waa sidaas lakiin waxaan rabnaa inaan brisimbalis ka hadalno puntland waxay rabtaa in doorasho qof iyo coda la helo ama puntland laga helo soomaaliyana laga helo waxay rabtaa in dastuurka lagu saleeyo shuruucda dalka ee habka doorashadu u dhacayso iyo doorashooyinku sida noqona ugu horeeyo sidii degaanada iyo meel doorashooyinka degaan doorashooyinka loo xadidi lahaa waxyaabahaas waxaa noo muuqda inaan waxba laga qaban waxa aan rajaynaynaa principleska aan ku hadalno waxa weeye inaan nidaam four bonty five iyo doorasho cod iyo qof isdhexgeli karin inaan muddada la kororsan karin inaan waxyaabo ka hor imaanaya dastuurka kumeelgaarka hadda aan hayno aan aan aan lagu salayn karin nidaamka siyaasiga ee dalka iyo in laysugu yimaado oo wadahadal dhab ah laga yeesho marxaladda kooban ee dalka ka dhiman ee wakhtigii u cayineed dowladdan sidii looga bixi lahaa in laga wada hadlo maxaa yeelay dowladda puntland oo dimuqraadiya oo iyada doorasho iyo cod fulinayso mabaadiyadeedu kama aha inaysan qabin dad ku dhawaaqayaa jira four bonty five keliyaan rabnaa annaga ma dhehayno waxaas keliyaan rabna waxaas laakiin mabaadiyi baan ka hadlaynaa marka arrintaas waxaan rajaynayaa wax kasta oo la sheego siyaasaddu waxay ku dambaynaysaa wax wadar ogol ah oo laysla ogolaaday marka inaan laga meermeeraysan waayadan dambe meeraysigu waa batay oo si dhaba loo wada hadlo
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali